بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيني سقالي صدنات كتابك الرحيق المختوم المرحلة الثانية xilligii labaad ama ama xilli furashadii labaad ee dacwada islaamka xilligii maka addacwatu dadka oo diinta loogu yeedho oo la gaadhsiiyo jihaaran si caddaan ah oon lala gabanaynin oo la caddaysanayo awalu amrin amarkii ugu horreeyey biidhaari dacwati dacwada in la muujiyo oo bannaanka lasoo dhigo oo iyadoon lala gabanaynin dadka la gaadhsiiyo waa cinwaankaasi lamaa markii takawanad ay samaysantay jamaacatun jamaaco ama koox oo minal mu'miniina mu'miniinta ka mid a kuwii rumeeyey islaamka qaatay ee islaamka rumeeyey ee boqol iyo soddonka ahaa jamaacadaasoo taquumu ku dhisan ama ku taagan calal ukhuwati walaaltinimo walaaltinimadii islaamka iyo watacaawuni iskaashi ay iskaashadaan oo watataxamalu wada xambaarta kulligood isla xambaara cib-a tabliiqi risaalati risaaladantada ama fariintan xagga rabbi ka timid ee islaamka ah gaadhsiinteeda dadka la gaadhsiiyo culayskeeda wada qaada iyo wa tamkiinihaa in la gaadhsiiyo ama la makamiyo ama lagu fadhiisiiyo min maqaamihaa booskii ay mudnayd booskii ay lahayd in la gaadhsiiyo dacwada islaamka taasi markay gaadhayba taas markii la sameeyey oo asaas adag iyo saldhig adag ay dacwadii islaamku yeelatay yaa nasala alwaxyu waxyigii ayaa soo degay yukallifu isagoo ku kallifaya oo amraya rasuul rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama bimucaalanati dacwati dacwadii in calan laga dhigo oo dacwadii bannaanka lasoo dhigo oo qarsoodigii ay ka soo baxdo calanti mucaalana weeye mucaalanati in la caddaysto addacwata dacwadii in la caddaysto iyo wa mujaabahat wamujaabahati albaatili waxa baatilka ahee aan xaqa ahayn in laga hortago lagana hortago bilxusnaa midii wanaagga badnayd ee aan dagaal iyo waxaa looga hortegin iyo caytan wa awalu maa shayka ugu horeeya shaygaasoo nasala soo degay bi haada sadadi arrintaa iyada ah ku soo degay arrintaasoo ah in dacwada la caddeeyo oo laga baxo qarsoodigii oo loo baxo iclaan iyo in la caddeeyo oo bannaanka lasoo dhiga dacwadii arrintii kusoo degay waxaa ugu horreysay qowluhu tacaala alla qowlkiisii wa andir cashiirataka alaqrabiin alla uu yidhi wa andir u dig nabi allow cashiirataka qoyskaaga alaqrabiina ee kuu sii dhow u dig suuratu shucaraa waqad warada amarkaasi wuu soo arooray oo wa andir cashiirataka alaqrabiina fii siyaaqin qaab ayuu ku soo arooray ilen suurad buu kusoo degay keligeed amarkani ma imanine markay soo degtay suuratu shucaraa yacni suuratu shucaraa maxay ka hadlaysay yaa laga wadaa fii siyaaqin waxaa lagu waxaa lagu sheegay ay ku soo aroortay ama uu ku soo arooray amarkaasi qaab buu ku soo arooray qaabkaasoo dukirat la sheegay fiihi awalan marka hore marka hore waxaa la sheegay qisatu muusa nabiyullaahi muusa qisadiisii iyo fircoon isagii wixii dhex maray waa suuratu shucaraa waxay ka bilaabanaysaa qisas badan oo ambiyo ayay ka hadlaysaa oo waxay ka hadlaysaa nabiyullaahi muusa iyo haaruun waxaa kaloo ay ka hadlaysaa ee nuux huud saalix shucayb luut yay ka hadlaysaa ibraahim ambiyadaasoo dhan bay ka hadlaysaa laakiin waxay ka bilowday muuse ayay ka bilowday waid naadaa rabbaka muusa an i'ti lqowma aldaalimiin qowma fircawna alaa yattaquun ayay ku bilaabanaysaa marka dukirat ama dakarat waxay sheegtay fiihi siyaaqaas iyo taxaas qisata muusa calayhi salaam laga bilaabo min bidaayati nubuwatihi nebinimadiisa bilowgeeda waa markii loo dhawaaqay ee waxay uu kusoo degay waid naadaa rabbaka muusa an i'ti lqowma aldaalimiin markaasay nebinimadiisu bilaabatay sida nabigeenna ay nebinimadiisa u bilaabatay iqra bismi rabbika aladii khalaq markii la yidhi laga gaadho ilaa hijratihi hijradii uu soo hijrooday maca bani israa'iila reer bani israa'iil uu la soo hijrooday uu baddii la soo tallaabay wa awxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxra fanfalaqa fakaana kullu firqin kadawdi alcadiim wa aslafnaa thama alaakhariin wa anjaynaa muusa waman macahu ajmaciin marka nabi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay wuu badbaadiyey uma aqraqnaa al aakhariin fircown iyo ciidankiisiina halkaa ayaa lagu halaagay marka waxay ka bilaabanaysaa intii markii loo dhawaaqay ilaa qisadiisii oo dhan oo ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi muusa iyo qoomkiisiina uu badbaadiyey fircoon iyo ciidankiisiina uu halaagay min bidaayati nubuwatihi laga bilaabo nebinimadiisa bilowgeeda ilaa hijratihi nebi muuse hijradiisii laga gaadho maca bani israa'iila reer bani israa'iil uu la soo hijrooday uu ula soo tallaabay dhinaca sinai uu ula soo tallaabay iyo wa qisata najaatihim iyo sheekadii badbaadadii ilaahay uu badbaadiyay ay badbaadeen min fircawna fircawn ay ka badbaadeen iyo wa qowmihi fircawn ciidankiisii iyo dadkiisii maya min fircawna ay ka badbaadeen iyo wa qowmihi fircawn ciidankiisii iyo wa iqraaqi aali fircawna fircawn dadkiisii oo la halaagay oo baddu liqday oo la maansheeyey macahu fircawn oo la socda waqad ishtamalat waxay kulansatay haadihi alqisatu qisadan iyada ihi jamiica almaraaxili xilli furadii oo dhan allatii xilli furadaasoo mara biha muusa nabiyullaahi muusa uu maray khilaala dacwati fircawna wa qowmihi muddadii fircoon uu ugu yeedhayay iyo fircoon tolkii iyo dadkiisii ilallaahi alle ugu yeedhayay oo dhan wa ka-anna waaba sidii iyada oo haada tafsiila kala dhigdhigidan qisada nabi muuse uu fircown iyo iyo qoomkiisii la yeeshay la kala dhigdhigay oo suuraddu ay kala dhigdhigtay jia bh jia bihi la keenay oo lagu soo dejiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam maca amri rasuuli rasuulka oo la amray ay la socoto bijahri dacwati dacwada in la caddaysto oo bannaanka loola soo baxo dacwadii ilallaahi alle dadka loogu yeedhayay islaamkii loogu yeedhayay liyakuuna si uu ahaado ayaa saas loo yeelay amaamahu rasuulka hortiisa iyo wa amaama asxaabihi iyo asxaabtiisa hortooda mithaalun tusaale limaa wixii tusaale u ah sayalqownahu ay la kulmi doonaan oo min atagdiibi beenin ah wal iddihaadi iyo maaragtay dhib cadaadis ah iddihaadka way soo noqnoqonaysaa marar badan ayay kitaabka kusoo laalaabanaysaa marka waxaa habboon in la ogaado eh, maxay tahay nuxurkeedu idihaadka waxaa la yidhaah waa cadaadis noocyo badan oo af iyo adinba leh af ruuxa wix alla wixii wax lagu yeelayn karo oo af ah cunaqabatayn dhaqaale oo lagu soo rogo in la xidho in la garaaco in la dilo intaasoo idil in loo geysto qof si uu uga laabto wuxuu rumaysan yahay diinta uu rumaysan yahay ama wuxuu rumaysan yahay caqiidadiisa si uga laabto cadaadiska iyo dhibaatadaas loo geysto ayaa idihaad la yidhaahdaa marka idihaadku waa kelimad culus min atakdiibi beenin iyo wal idihaadi cadaadin la cadaadinayo oo lagu cadaadinayo si ay uga baxaan diintooda oo diinta ay haystaan baa lagu dili xiinamaa markii ay la kulmi doonaan yajharuuna ay caddaystaan bidacwati dacwada ay caddaystaan iyo waliyakuunuu si ay u ahaadaan calaa basiiratin si aan qarqarsoodi lahayn ay xog ogaal u yihiin oo ay arkaan min amrihim arrintooda inaynan u ekaanin sidan ma moodaynin sidan ma moodaynin wax lama filaana ayaa nagu soo baxay si aynan u dhihin ama aynan argagax ugu noqon amaynan lama filaan ugu noqonin yaa waxaa la yidhi waddada rususha iyo mu'miniintu waa sidaas markii ay caddaystaan diintooda waa lagu hor iman waa lala dagaalami wax kasta oo cadaadis ayaa loola iman af iyo adin wax loola kala hadhaya ay ma jiraan marka ruuxii mabdi'iisa haysta oo mabda islaam ah caddaysta ha ku talagalo in laga hor imanayo in lala dagaalamayo in af iyo adinba aan loo kala hadhaynin isbahaysiya in loo samaysanayo xiinamaa markii yajharuuna ay caddaystaan bidacwati dacwadooda ay caddaystaan iyo walyakuunuu inay ahaadaan calaa basiiratin si uu indhahoodu furan yahay ay og yihiin waddada ay marayaan ay og yihiin waxay la kulmayaan si aynan berri ayna ugu noqonin arrin lama filaana arrintani ilaan waxay haystaan tusaale ayay haystaan tusaalihii nebi muuse ayay haystaane min amrihim mundu lbidaayati laga bilaabo bilowga horeba wa min naaxiyatin ukhraa dhinac kale haddaan ka egnana tashtamilu waxay kulansatay haadihi suuratu suuraddani oo suuratu shucara ihi waxay kulansatay calaa dikri xusitaan ma'aali lmukadibiina lirusul rususha ilaahay kuwa kuwa beeniyey ama kuwa beeniya meeshay ku dambaynayaan meeshay cidhib dhigi doonaan meeshuu xaalkooda ku dambayn doono in dhammaantood lawala halaagay ayay sheegaysaa wa min naaxiyatin ukhraa dhinaca kale haddaan ka egnana tashtamilu waxay kulansatay haadihi suuratu suuraddani calaa dikri ma'aali lmukadibiina lirusul rususha kuwa beeniyey meeshay ku dambayn doonaan ama meeshay ku dambeeyeen kasoo bilow min qowmi nuuxin nabi nuux qowmkiisii waa la maansheeyey wa caadin caadna xaggay ku dambeeyeen dabayl unbaa alla ku diray wa thamuuda iyo qowmi thamuud thamuud nimankii la dhihi jiray ee nabi nabiyullaahi saalix loo soo diray iyaguna xagay ku dambeeyeen waxay ku dambeeyeen waa lagu qayliyey sayxa markaasay wada dhinteen iyo wa qowmi ibraahiima iyo nebi ibraahim qowmkiisii wa qowmi luutin kuwan dhulkaaba lala gooyey wa asxaabu l aykati iyo kayntii dadkeedii waa nebi shucayb dadkiisii cadaa maa dukira wixii la sheegay isaga oo uusan kusii jirin oo min amri fircawna fircown arrintiisii iyo qowmihi qowmkiisii ah yacni kaas waaba lagu bilaabay fircawn iyo qowmkiisa waa lagu bilaabay qisada ugu dheer ee suuraddu ay ka hadlaysana waa iyaga waa fircawn iyo qoomkiisa iyo wixii dhex maray nabiyullaahi muuse liyaclama siday u ogaadaan alladiina kuwii sayaquumuuna bitakdiibi beeninta isu taagi doona inay beeniyaan dacwada islaamka ay ka hor yimaadaan rususha ama rasuulka ay ka hor yimaadaan si ay ogaadaan iyana caaqibata amrihim cidhibtoodu meeshay ku dambayn doonto wamaa wixii sayalqownahu ay la kulmi doonaan oo min mu'aakhadati illaahi alla ciqaabkiisa iyo qabashadiisa ah qabashadiisa adag in istamaruu haddii ay kusii madax taagaan ay kusii socdaan oo ayna ka waantoomin calayhi beenintaa ay beeninayaan xaqa iyo islaamka iyo rasuulka ay beeninayaan iyo waliyaclama almu'minuuna mu'miniintuna si ay u ogaadaan anna xusna alcaaqibati cidhibta wanaagsan gebagabada wanaagsan lahum iyaga inay u sugnaatay walaysa lilmukadibiina kuwa hadda beeninaya islaamka kuwa beeninaya ee rasuulka ka hor imanaya ee qur-aanka ceebaynaya inaysan u sugnaanin cidhib wanaagsan oo meel fiican ayna ku dambayn doonin addacwatu fil aqrabiin marka markii ay soo degtay oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu haysto tusaalihii ambiyada ilaahay ee hore in laga hor iman doono uu ogyahay muminiintuna ay ogyihiin ilan suuraddii oo dhan bay wada aqriyeen iyo qisadoodii weyn iyo qiso iyo qisastii ambiyada ee ku soo aroortay suuratu shucaraa oo dhan hal mar bay soo degtay ay wada dhegaysteen oo ay fahamsan yihiin yaa waxaa wuxuu rasuulku bilaabay inuu ku howlgalo marka awaamirtaas addacwatu fi laqrabiina wadacaa wuxuu u yeedhay ama uu wacay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama cashiiratahu qoyskiisii oo min bani haashim reer bani haashim ka mid a ama reer bani haashim ah bacda nusuuli haadihi al aayati aayaddani markay soo degtay kadib oo wa andir cashiirataka alaqrabiin ah fa jaa-uu way yimideen oo dacwadii iyo yeedhitaankii rasuulku uu wacay way ku yimaadeen wa macahum isagoo ay la socdaan nafarun koox aan yaraynoo min bani almutalib reer bani mutalib ah ibni cabdi munaaf maxaa jira labadaasi walaalay ahaayeenoo ma kala hadhi jirin fa kaanuu waxay ahaayeen naxwa khams khamsata khamsatan wa arbaciina rajulan shan iyo afartan nin wax ku dhodhow oo reer bani haashim iyo reer bani mutalib ah ayaa yimid oo ajiibay dacwadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam falamaa markii araada uu damcay rasuulku an yatakalama inuu hadlo rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama inuu hadlo markuu damcay baadarahu waxaa hadalkii ka boobay abuulahabin malcuunkii abuulahab ahaa ayaa hadalkii ka boobay wa qaala wuxuuna yidhi dhegayso adiga haa ulaa'i kuwani cumuumatuka adeeradaa waaye wa banuu camika ilma adeeradaa waaye intaasay isugu jiraan fa takalam hadal wadaci subaah dhaaf waxaanaad soo wado oo diinta aad diintii aad ka tagtay awowyada subaah waxaa la yidhaahdaa qofkii diintii awowyadii ka tago ee diin cusub qaata marka waxyaabihii ay nebiga ku caayi jireen bay ka mid tahay diintii awowyadaabaad ka tagtay markaasaa waxaad qaadatay diin cusub oo adigu ajeebkaa ka samaysatay taasuu ka wadaa wadac faraha ka qaad oo ha noola imanin oo naga jooji assubaah diintan cusub eed la timid iyo diintii awowyada ood ka tagtay arrinta ah faraha ka qaad waclam waxaad ogaataa oo kale annahu shaniye laysa inuusan ahaanin liqowmika tolkaa tolkaagan hadda meeshan fadhiya ee reer bani haashim iyo reer bani mutaliba bilcarabi carab oo dhan qaatibatan iyada oo dhan carabi daaqatun awood inaynusan u lahayn maxaa jira waxaan aad wadda waxay keenaysaa in carab oo dhani ay dagaal soo wada gasho maxaa jira diinteedii diin ahayn baad la timid marka diinteeday difaacanaysaa marka annagu haddaanu ku raacno micnaheedu waxa weeye carab oo dhan oon cidi ka maqnayn inaan dagaal la gallo arrintaasna arrin aan yeeli karna ma ah waclam waxaad ogaataa annahu shaniye laysa inuusan ahayn liqowmika adiga tolkaa bilcarabi carab qaatibatan dhammaanteed daaqatun awood inaysan u lahayn annaga marka diyaar uma nihin adiga daraadda iyo waxaan aad la timid diintan cusub eed la timid inaannu carab oo dhan dagaal ula gallo diyaar uma nihin wa ana aniguna axaqu man ruuxa ugu mudnaanshan badan baanahay akhadaka ku qabta qabasho ayaad u baahan tahay hadda waad hal waxa weeyaan waddo qalaad aad ku socotaaye cid ku qabataad u baahan tahay ciddii ku qaban lahaydna anaa ugu mudnaan badan fa xasbuka ha kugu filaato banu abiika aabbaha intuu dhalay aabbihi hadda wuxuu ka wadaa uun awowgii buu ka wadaa awowgaa intuu dhalay ha kugu filaato intan oo dhan yaa ku qabanaysa warka yaga maqal oo waxaan iska daa wa in aqamta haddii aad ku sugnaato ood ku madax taagto calaa maa anta calayhi waxa aad ku sugan tahayna fa huwa kaasaa aysaru calayhim uga fudud inay faraha kaa qaadaan ha ku dileene yaa waxay uga fududdahay min an yahiba bika butuunu qurayshin quraysh oo dhan jilibyadeedu inay kugu soo boodaan yahiba kugu soo boodaan wa tamuduhum alcarabu carabina ay u soo gurmato quraysh oo dhan oo adiga kugu soo kugu soo booday qoraysh carab oo dhan ay usoo gurmanayso yaa annaga nooga kaa fudud intay taasi nagu dhici lahayd in adiga uun lagu dhiibo ood waxaan iska dayso wayn aqamta haddii aad ku sugnaato ood ku madax taagto calaa maa anta calayhi waxaan aad ku sugan tahay eed sheegayso abulahab wuu ogaaday dacwada ayuu ogaaday iyo dadka islaamay fa huwa aysaru calayhim tolkaa waxaa uga fudud waxaa uga fudud min an yahiba bika inay kugu soo boodaan butuunu qurayshin quraysh lafaheeda iyo jilbiyadeeda kala duwan wa tamuduhum alcarabu carab oo dhanina ay usoo gurmato oo adiga ay ku dilaan intay iyagu dagaal geli lahaayeen diyaar uma nihin inaan kuu dagaalano wey famaa ra-aytu ma arkin buu yihi axadan cid oo jaa-a u keena oo ula yimaada calaa bani abiihi aabbihii oo awowgii dadkii uu dhalay raggii uu dhalay iyo dadkii uu dhalay iyo qoyskiisa nin u keenay bisharin wax ka shar badan mimaa ji'ta bihi waxay aada la timid fa sakata wuu iska aamusay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama walam yatakalam ma hadlin fii daalika almajlisi fadhigaa isaga ah wax hadalama jeedinin maxaa jira jawigii dhannaa ee loogu talagalay hadalku inuu u dhacaba waxaa fasaadiyey abulahab ayaa fasaadiyey hadalkuu ka boobay wuxuu ka wareegay waxaas maaragtay sunta ah ayuu ka wareegay uma markaa kadib haddana dacaa wuu u yeedhay rasuulku sala allahu calayhi wasalama hum qaraabadiisii ayuu u yeedhay thaaniyatan mar labaad markaa labaad hadalka rasuulkaa qaatay wa qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah alxamdu mahad iyo ammaan lilaahi allah ayaa u sugnaatay waa hadalla ayna weligood maqli jirin durba hadalkii ugu horreysay ay rasuulka maqlaan waa hadalladii islaamka ee waxyiga uu keenay hadalla carabi dhihi jirtay ma aha alxamdu lilaah alle ayaa ammaan iyo mahadba iska leh axmaduhu waan mahadinayaa alla ayaan ku mahadinayaa wa astaciinuhu isaga ayaan kaalmo weydiisanayaa wa uuminu bihi isaga ayaan rumaynayaa wa atawakalu calayhi isaga ayaan tala saaranayaa wa ashhadu waxaan qirayaa oon ogahay oon markhaati ka ahay ashhadu saddexdaas micno ayay leedahay ashhadu waxaan ku dhaaranayaa oon ogahay oon markhaatina ka ahay an laa ilaaha ilaah xag lagu xaq lagu caabudaayey inuusan jirin ila allaahu alla maahane waxdahu isagoo keligi ah laa shariika lahu wax lala wadaajiyaana uusan jirin marka jaa wuxuu sheegay nuxurkii risaalada wuu sheegay oo towxiidka ah uma markaa kadib wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi rasuulku ina araa'ida ninka sahanka la yidhaahdo ruuxa sahanka ah laa yakdibu ahlahu dadkiisii uu u sahmiyey been uma sheego waa maahmaha carbeed waana dhaqan run ah oo bani aadamkan dhan uu leeyahay intaad u sahmaysa reerkaagii inaad meel abaara aad tidhaahdo intaad khayaanto ama aad sirto ama aad ajarto aad tidhaahdo meel barwaaqo aan idin dejin ood nool omas omasa aad dejiso laguma yaqaano dadka maxaa jira ma naftaadaad khayaani ina araa'ida dhab ahaantii qofka sahanka ihi laa yakdibu ahlahu ahalkiisa iyo dadkiisa been uma sheego wallaahi baan ku dhaartay alladii allihii laa ilaaha ilaa huwa isaga maahana aan ilaah kala jirine innii anigu rasuulullaahi rasuulka ilaahay ee laydiin soo diray ilaykum idinka loo soo diray baan ahay khaasatan gaar ahaan wa ilannaasi dadka oo dhanna loo soo diray baan ahay caamatan guud ahaan marka risaalati towxiidna wuu sheegay oo ilaahay ma alla maahana inaan ilaah kale oo xaq lagu caabudo ay jirin oo asnaamtan iyo awthaantan iyo wax alle waxaan ay caabudayaan iyo waxaan ay weyneynayaan oo dhan inaysan waxba ka jirin waxaa kaluu sheegay inuu isaguna yahay rasuulka ilaahay oo iyagana loo soo diray dunida oo dhanna loo soo diray oo risaaladiisu ay tahay risaalatun caama wamaa arsalnaaka ilaa kaafata linnaasi bashiiran wa nadiiran wey wallaahi baan ku dhaartay la tamuutunna waad dhimanaysaan kamaa tanaamuuna sidaad u seexanaysaan marka geeridii meel idinma jirto wala tubcathunna haddana waa la ydinsoo bixinayaa markaad dhimataan kadib waa la ydinsoo bixinayaa uun kamaa tastayqiduuna sida aad hurdada uga soo toostaan ama uga soo kacdaan oo kale uun marka dhib ay leedahayba male waa sidaas ilaahay agtiisa waabaad aragtaan tusaale yar oo aakhari iyo dhimasho iyo soo noolaansho ah yaad aragtaanba maxaa jira hurdaduna waa dhimasho yar soo toosiduna waa soo isa soo bixintii wala tuxaasabunna waxaa laydinku xisaabinayaa bimaa tacmaluuna waxalla wixii inta aad nooleedeen ifka aad joogtaan wixii aad camal samaysateen maxaa jira waxaad camal samaysateenna waa la qorayaa uun waxalla waxaad qor camal aheed la timaado khayr iyo shar labadaba waa la qori faman kaan yaa faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara wa inaha gebagabaduna marka dambe meeshuu insaanku ku gebagaboobayaay aljannatu janno weeye oo abadan weligii jannadaa lagu jiro aw innaari naar weeye abadan weligeed marka hadal gaaban oo laakiin dhammaan ay ku jirto canaasirtii iyo qaybihii dacwada islaamka oo ka bilaabatay towxiidka ilaahay risaalada nabiga oo inuu isagu rasuul yahay iyo inay dhimanayaan siday u seexanayaan in laysa soo bixinayo waa qiyaamadii in lays xisaabinayo in waxaa laysku xisaabinayaa gebagabadiisu ay tahay haddaad wax wanaagsan la timidu islaamka ugu horeeyana janno aan weligeed go-aynin haddii aad islaamka ka hor timaado oad gaalnimo ku dhimato iyo shar weliga aad ka shaqaysana naar iyo jahannamo wabi'sa almasiir oo weligeed aan go-ayn iyana marka maalintaas intaasuu u jeediyey markuu u jeediyey waxaa markan hadalka qaatay abu taalib fa qaala abu taalib wuxuu yidhi maa axabba wax aan ka jecelnahay ma jiro ilaynaa saa iska dhe maa axabba ilaynaa waxaanu ka jecelnahay ma jiro mucaawanataka inaan gacan ku siino oo risaaladan aada noo sheegtay si aada u gudato inaanu gacan kugu siino waxaanu ka jecelnahay male wa aqbalanaa linasiixatika waxaanu uga aqbalid badannahay male nasiixada iyo waanada aada noo soo jeedisay wa ashadda tasdiiqan lixadiidika hadalkaagana sidaanu u rumaysannahay si ka weyn oo ka xoog badanna ma jirto saasuu yidhi wa haa-ulaa'i kuwan banuu abiika aabbaha awowgii buu ka wadaa awowgii haashim ahaa yuu ka wadaa wiilashiisii weeye iyo wixii ka farcmay mujtamicuuna oo halkan iyo oo halkan ku kulansan oo shirkan ka soo wada qeyb galay wa inamaa wax kale maahane anaa anigu axaduhum mid iyaga ka mida un baana go-aan keligay aan leehay ma jiro hayra hase ahaatee annii anigu asracahum ka ugu dhaqsaha badan ka ugu fudud ka ugu degdega badan ilaa maa tuxibu waxaad jeceshahay waxaad jeceshahay laakiin ruuxa ugu jecel baanahay aniga maxaa jira isagaa kafaalo qaaday isagaa soo koriyey meesha uu ka jooga waa la ogyahay ee famdi ku soco limaa umirta bihi wixii lagu amray ku soco wixii lagu amray ee xagga rabbi lagaa amray ku soco fa wallaahi baan ku dhaartee laa asaalu anigu marna iska bedeli maayo oo ka tegi maayo oo ka zuuli maayo axuutuka inaan ku difaaco axuutuka inaan ku difaaco oon dadka kaa celiyo ka zuuli maayo wa amnacaka dadkan aan kaa celiyo waa isku mid labadoodu hayra hase ahaatee ana nafsii naftaydu laa tutaawicinuu iga yeeli mayso naftaydii waa iga diiday calaa firaaqi diini cabdilmualib cabdilmualib oo aabbahay ahaa diintiisii inaan ka taga naftaydu iga yeeli mayso laakiin inaad run sheegaysana waan kuu jeedaa diyaarna waxaanu ahay inta aan noolahay inaan ku difaaco fa qaala abuulahab baa yidhihoo fadhiyey haadihii tantadu wallaahi baan ku dhaartee assaw-atu musiiba waatan balaayaa dhacday buu yidhi maanta balaayadii maantay dhacday war khuduu calaa yadayhi war ninkan qabta khuduu calaa yadayhi war ninkan qabta qabla an ya'khuda hayrukum dad idinka heyrkiina ah kuwo aan idinka ahayn intayna qabanin saasaa idiin sharaf roon inaad idinku qabataan baa waxay idinka sharaf roon tahay inay kuwo kala qabtaan fa qaala abuu taalib wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartee lanamnacannahu waan difaacaynaa maa baqiinaa intii uu ruux naga nool yahayba ruux intuu naga nool yahay waan difaacaynaa darsigana intaas ayuu kusoo ku dhan yahay wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbi waslem